بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله حنكون حجرني قصة لوط عليه السلام عشر كانوا عشر كشان تمناد وحنا كجهد لنا مسألة أورانيسا حكم آه، آه، حكم من عمل عمل قوم لوط في الإسلام أما حكم اللواط في الإسلام xukunka uu ka qabo ay diinta islaamku ka qabto liwaadka waa khaniisnimada iyo waxyaalaha xun oo ragga ragga wax ka raadiya diinta islaamka xukunkee bay ka qabtaa ayaynu qodobkan kaga hadlaynaa maadaama aynu qisadaas ku dhex jirnay oo laga hadlayay ummad dhan lagu halaagay ummad dhan oo dhul dhan deganayd haddii lagu halaagay camalkaas daraaddiis haddaba islaamka muxuu ka qabaa camalkaas waxa uu soo arooriyey imaam ibnu kathiir raximah allahu tacaala fi qasa alambiyaa qowluhu tacaala wamaa hiya min aldaalimiina bibaciid markii allah uu inoo sheegay jacalnaa caaliyaha saafilaha wa amdarnaa calayhim xijaaratan min sijiilin manduud musawamatan cinda rabbika lilmusrif- musawamatan cinda rabbik wamaa hiya min aldaalimiina bibaciid fi suurati huud halkaa marka wamaa hiya min aldaalimiina bibaciid ayay waxay leeyihiin culummadu ay qaar ku tageen ay wamaa hiya ay haadihi alcuquuba cuquubadaa ku dhacday qowmu luud oo kor inta la soo qaaday la soo debagediyey oo haddana markaa dhagxan cadaaba lagu soo daadiyey wamaa hiya min aldaalimiina bibaciid cuquubadaasi kuwa daalimiintaa ay aladiina yacmaluuna camala qowmu luud kuwii camalkii qowmuluud la yimaada ilaa qiyaami saaca xukunkaas kama dheera oo xukunkaasoo kalea lagu samaynaya xukunkaasay mudan yihiin in lagu sameeyo culummada qaar saasay ku fasireen oo waxay yidhaahdeen halkaasaa loo celinayaa cuquubadaasaa loo celinaya waxayna kala baxeen markaa qof kasta oo camalkii qowmuluud sameeya xukumkiisu waa in dhagax lagu dilo waxay idhahdeen maadaama aynu kor inta geyno aynu soo debagedin karin oo dhulkii lama la- kor uma qaadi karno awooddeenna maaha taas waa awood rabbaaniya idan marka waxaan samaynaynaa bay yidhaahdeen meel dheer baa inta laga soo tuuro ayaa dhagxan lagu soo daadinaya dhagaxaasaa lagu dilayaa marka oo lagu rajiminaya ayay yidhaahdeen qaar culummada halkaasay ku tageen Ee, qaarna waxay yidhaahdeen culummada qowlka kale wuxuu odhanayaa waa la rajiminayaa dhagax baa lagu dilayaa dhagax ayaa lagu dilayaa marka kayfiyada loo dilayo iyo qaabka loo dilayo ayay ku kala duwan yihiin laakiin waxa uu in la dilaya waa isku itifaaqsan yihiin waxaana itifaaqa keenaya xadiidka nebiga calayhi salaatu wassalaam waayo nebiga calayhi salaatu wassalaam xadiidka saxiixa waxa uu yidhi man wajadtumuuhu yacmalu camala qowmi luud faqtulu lfaacila waalmafcuula bih qofkaad heshaan oo samaynaya camalkii qowmuluud ay khaniisnimo qofkay ku caddaato dila kan wax samaynayo wax fuulaya iyo kan la fuulaya labadii labadoodaba dila labadaba alfaacil waa kan wixii fuulaya waalmafcuulu bihina waa kan la fuulayo labadiiba dila marka xadiidka waa xadiid saxiixa sheekha albaani raximah allahu tacaala irwaa alqaliilka ayuu ku takhriijinayaa raqamka laba kun iyo saddex boqol iyo konton iyo saxiix iljaamici sagiirna waa ku saxiixinayaa culum badanna waa saxiixiyeen waa xadiis saxiixa halkaa marka ayay waxay culummadii oo dhan isla ogolaadeen xukumkiisu horta waa dil wey qaabkee marka loo dilayaa imaamu shaafici iyo imaamu axmed imaamu maalik aimo badan waxay ku tageen in la rajiminayo ama muxsin ha ahaado ama thayib ha ahaado macnaha ama guur xalaala ha soo maro ama yuu soo marin qofkaa waxay yidhaahdeen xukumkiisu waa dil see loo dilayaa waa la rajiminayaa dhagax baa lagu rajiminayaa sidii qofkii zaaniga ahaa oo guurka xalaalkaa soo maray guur xalaala soo maray kabacdii zinaystay sidii dhagaxa loogu rajiminayey ayaa isagana dhagax lagu rajiminayaa oo lagu dilayaa bay dheheen halkaa culummada say u badan yihiin halkaasay mareen abuu xaniifa iyo culummo ku raacday oo iyaguna badan waxay mareen waxay yidhaahdeen oo aathaar iyo waxa weye maaragtay deliishanaya waxay yidhaahdeen waxaa la eegayaa buurta ugu dheer buuraha ama guriga ugu dheer guryaha halkaasaa laga soo tuurayaa markii laga soo tuurana dhagax baa la soo raacinaya dhagxantaasaa lagu dilayaa markaa oo maadaama waa qiyaas maadaama reer qowmolood kor inta loo qaado lasoo debagediyey kanna meel sare inta la geeya ha lasoo tuuro ha lasoo debagediyo hadhowna dhagaxa lagu dilo labadaa qowl ayaa ku jirta masalada oo ay kala mareen culummadii laakiin waxaa itifaaqo isla ogol yihiin in la dilayo qaabkii la rababa ha loo dilay in la dilayo idan marka yaa dilaya waa masalada ka dhalanaysa haddii la yidhahdo waa la dilayaa waxaanu leenahay yaa dilaya yaa xaqu le inay dilaan culummadu waxay isku itifaaqsan yihiin oo aan wax khilaafa ku jirin arrinkaa waxaa iska leh dowlad sharciya maxkamad islaamiya sharciya ayaa iska leh amaa marka kayfiyada ay u dilayaan waa masalada ijtihaadiga ah waayo xadiidka kuma cadda hala dilo un baa la yidhi qaabka loo dilayo marka waa ijtihaadi wey waxaa ku ijtihaadaya markaa xaakimkaa iyo waxa weeye ciddii markaa xukumkaa gacanta ku haysa ayaa iska leh iyagaa ku ijtihaadaya markay xujada ku ogaan oo waxa weeye ay ku caddaato markhaantiyaashii la helo iqaamatalxuja timaado maxkamadda la geeyo ayaga ayaa markaa ku ijtihaadaya qaabkay u dilayaan marka waa ijtihaad u furan waxa weeye xaakimka iyo qaadigaa markaas xukumkii gacanta ku haya amaa dadka inta kale oo shacabka ah iyagu shaqo kuma leh waxna ma dili karaan waxa weeye qofkiina iyaga waxba kuma samayn karaan sababtu waxa weeye waxaa ka dhalanaysa dhibaato iyo fawdaa haddii la yidhaahdo dadka shacabka ah waxay rabaan ha sameeyeen maya diinta islaamku saas ma aha diinta islaamku nidaam iyo kala dambayn bay leedahay wixii dowladda iyo maxkamaduhu leeyihiin dowladda iyo maxkamadaha loo daynaya dadka shacabkaa waxaa saaran waxa weeye alamru bilmacruuf wannahyi can ilmunkar xumaanta inay nahiyaan inay dadka xumaanta uga digaan yidhaahdaan war waxaana wax xun weeye ilaahay ka baqa oo ka dheeraada qoom dhan baa lagu halaagay hadda qofkii sameeyana oo la yimaadana in la halaago baciid maah waayo kuwaa markii la halaagayey oo xumaantaas markii hore ay sameeyeen iyaga laftigooda la iskama halaagine waxa weeye nebi baa loo diray xaqii baa loo caddeeyey dacwadii baa lagu oogay waa loo naseexeeyey wanaag oo dhan baa loo sheegay waa diideen markii laga quustay unbaa halaaggii ku yimid wey idan marka majaalu dacwa ayaa furan in dadka loo naseexeeyo xumaanta looga digo dhibaatada ay leedahay waxaana loo caddeeyo sharciga islaamka wuxuu ka qaba loo caddeeyo taas ayaa dadka ducaadda iyo ardada iyo waxa weeye maaragtay wixii wax garanaya taasaa u furan amaa qofkan xukumka lagu fulinayo dowlad baa iska leh waxaan ka qaban karnana ma jirto waxa weeye waa wixii inagu aynu gacan kuma qaban karno waxay soo gelaysaa haddii ayna dowladdii qabanaynin oo maxkamadihii ayna arrinkaas fulinaynin waxay soo gelaysaa xadiidkii man ra'aa minkum munkaran falyugayirhu biyadihi fain lam yastadic fabilisaanihi fain lam yastadic fabiqalbihi marka munkaraad badan oo maanta waxaa yaalla aad arkaysid oo waddamadii islaamka lagu samaynayo oo dowladdii aynan dan ka lahayn oo markaa waxa weeye bannaanka yaalla waxaad arkaysaa dumar xun oo zinadii guryo u furtay oo markaa wax wax ka qabanaya aanay jirin kuwo khamri iska cabbayo wax wax ka qabanaya jirin kuwo dadkii laynayo wax wax ka qabanaya jirin idan marka awooddii ma haysatay adiga aad wax uga qaban lahayd oo dowlad ma tiid maxaa kuu furan markaa inaad carabka ka hadashid oo xumaantaa dadka uga digtid oo cuquubada ay leedahay iyo dhibaatada ay leedahay u caddays haddii lagaa qaadan waayo qalbiga ka nac oo waxa weeye qalbigaaga ka nac xumaantaa la samaynayo amaa haddaad tiraahid gacan baan wax ku doorinayaa aadan xaq u lahayn haddii hadhow adigana waxaa kugu dhacaysa in adigiina lagu dilo oo lagu yidhaahdo camal xun buu samaynayay oo maaragtay dhibaata halkaa fawda ka dhacdo marka calaa kulli xaal khulaasatul qowl masaladan waxa weeye xukumkeeda waa intaa aayaddaa iyo xadiidkaa unbaa loo deliishadaa culummaduna saasay u caddeeyeen waxaana iska leh dowladda iyo maxkamadda ayaa iska leh ee ma aha arrin ay shacab ku leeyihiin dadku arrintaas shaqo kuma leh dacwa uga furan iyo waxa weeye naseexo laakiin iyagu waxba kama qaban karaan mana ku samayn karaan qofna waxay ku samayn karaan ma jirto waxaa kaloo ka digayaa in tuhmadda la iska ilaaliyo tuhmadda in la iska ilaaliyo soomaalida aad waxaa ugu fudud inay qofka isaga tuuraan tuhmad hebel waa saas iska yidhaahdaan waana arrin khatara waxaadan markhaanti cad u haynin ama aadan waxa weye xaqiiqo u haynin carabkaaga ka ilaasho waayo waa lagu weydiinayaa aakhira waxaad carabkaaga kaga hadashay waa lagu weydiinayaa haddaadan marka xaqiiqa cad u haynin waxa waa inaad carabkaaga ka ilaashataa ood iska ilaalisaa sidaad adigu naftaada uga badbaadi lahayd iyo ilmahaaga waa inaad ku dadaasha waxaa kaloo muhiim jiddana san awl soo sheegnay dadkan maanta qurbaha jooga oo waxa weeye dhulka gaalo jooga camalkan maanta wuxuu noqday camal meel walba ku faafay oo waxa weeye meel walba dhex galay oo dowlado iyo hay-ade iyo waxa weeye cid walba u doodayso qofka waxaa la gudboon markaa suu naftiisa ku badbaadin lahaya ilmihiisa marka waxaan qof walba muslima ugu naseexaynayaa naftaada iyo ilmahaaga badbaadi oo sidaad u badbaadin lahayd ku dadaal ilmahaagana saad waxa weeye uga badbaadin lahayd iyo kuwa ay sii dhalaanba in arrintaa lagu dadaalo ilaahayna la tala saarsado ilaahayna la baryo oo waxa weeye towfiiqdeenu ilaahayna waafajiyo ilaahay la baryo wey walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin